fatahaadihii ka dhashay roobabkii da-ayay maalmahani ayaa waxa ay saameyn ballaaran ku yeeleen nolosha qoysas tiro badan oo ku nool ismaamulka wajeer kuwaasoo ka barakacay hoygii ay ku noolaayeen magaalooyinka qaar ee ismaamulka wajeer waa ay goodoonsan yihiin gaarina ma geli karo kamana soo bixi karo dowladda ay hogaaminayaan gabana axmed cabdulaahi jiir iyo ku-xigeenkiisa axmed maxamed caato ayaa waxa ay maanta gaareen magaalada dhajidabuula iyagoo garab ka helaya hay-adda laanqeyrta cas iyo sidoo kale ciidamada difaaca dalka ee k d f ta waxayna magaalada dhajidabuula gaarsiiyeen deeq isugu jirta raashiin daawo iyo sidoo kale agab kale shacabka magaalada dhajidabuula ayaa u mahadceliyeen dowladda countiga wajeer maadaama xaalad adag iyadoo lagu jiro ay dowladda bulshada soo garab istaagtay magacayga waa colow maxamuud cali former counselor dhadhajabula maanta waxaa la soo gaaray gafanaha wajeer oo laba diyaaradood wata waxaan la soo gaaray raashiin diyaarad military oo kenya ee lagu keenay diyaaraddana ay soo kiraysay countiga ayaa maanta na soo gaaray raashiin oo tiradiisa ay la eg tahay ilaa laba boqol oo qows ayaana soo gaaray gafanahana wuuna soo gaaray wuu arkay dhibaatada ka jirtaa dhadhajabula jirin wafti ballaaroos wata gafanaha ana soo gaaray alxamdulilah biyaha iyo dhibaatada ka jirta meeshana way arkeen maadaama masiibooyin oo roobab a jiraan gurmadna aan codsannay oo marka hore annaga aan duubnay in oo maaragtay dowladda countiga ayna soo gaarta haddee gurmadkii ugu horreeyey iyo dhaqaaqi ugu horreys gafanaha sameeyey annagu noo sameeyey annaguna nagu soo horumaray aad iyo aadna waan ugu mahad celinaynaa waxaan ka salaamayaa marka horeysa oo madaxdayna soo gaartay ee wajeer gobonaha wajeer county waxayna soo gaarsiiyeen raashiin macaawino ah gobonaha waa markii ugu horreysay ee soo dhaqaaqo uu noo imaano soo gaaro aad buuna u mahadsan yahay meeshaa waxaana lagu keenay ee noo keentay hay-adda s r c raashin ayaa noo keentay aad u qiimo badan iyo shandarwooyin waanu u mahadnaqaynaa dowladda wajeer maaragtay gobonahana aad baan u mahad axmed axmed cabdulaahi jiir iyo qolyaha s r c iyo idaacaddeeda iyo saxaafadda iyo qolyaha militariga ee aad noo caawiyey layidhahaa deeqo maxamed ismaaciil waan soo barakacay isbitaalka guri ka mid aan ku jiraa gafanaha maanta waa noo imaaday raashin buu noo keenay waxay dhibkaa wuu arkay na haysta guryihii iyo musquulihiina waa naga dudumeen oon ka soo guuray alxamdulilah dowladda ama hay-adda gargir yaan si walba ugu baahannahay magacaydu waxaa waaya macallin cabdilla nuur maxamed oo culimaauddiinka dhadhajbula ka mid eh waxaan ka hadlayaa dhadhajabula waa meesha aan goobtan ka soo hadlahaaya meesha aan taaganahan ka hadlahayn waxaa meesha barakac u imaaday dadka barakace maaragtay aan ka mid nahay gaafana maaragtay muxushma jiir yaa na soo gaari oo noo imaaday raashiin maaragtay gargaar buu noo keeni daawuu noo keeni alxamdulilahi rabbialcaalamiin dhanka kale gabanaha ismaamulka wajeer ayaa ka warbixiyey deeqda ay maanta magaalada dhajada buula gaarsiiyeen
walaalayaal waxaan ii soo gaarnay ugu horrayntii in saamaynta aad roobka iyo daadka dul ku lahaaday aan ogaanno annagoo og meelo badanna maaragtii naga soo gaarnay akhbaar in barakac waddankaad ka jiro iyo in aan wixii n samafal ah amase gargaar ah oo annagoo la shaqaynayna reer cross iyo militariga kenya wixii naga tabar inaan isoo gaarsiinno aan u imaadno roobka waa nimca ilaa xaggii ka imaaday culayska aad keenin hadda idinkaaba ka hadlay shalay waxaan soo marnay abaar aad u qayaxan waad ogeedeen kollayto oo ilaa iyo shan amase lix saa isugu xigeenba gu iyo deerba wax weyn ay ka dayin waddanka ugu dambayntiina waxa uu bulshada ugu baaqay in raxmadda rabbi ay ku xamdiyaan sidoo kalena ilaahay ay baryaan haddana si haddaad u fiirisid dhulka markaad soo maraysid cagaarkiisa iyo quraxdiisa markaad dhaxad ku soo jirta alxamdulillah ad leedahay markaad magaalada u soo dhawaatidna hadde waxaad arkaysaa biyihiyo iyo daadkiyo meel walbaba maaragtay yaacsan iyo barakici ku imaaday magaalada maaragti wax haddoo la arkayo waay marka ilaahin baanu leenahay asagun baan barya nugu leh in roobkan khayrkiisana uuna waafajiyo nimcadiisa una siiyo sharkiisa iyo dhibkii ayayna ku imaanaya in aad ilaahay maaragta adnaga adnaga yareeyo si kastaba ha noqotee dowladda kauntiga wajeer ayaa wado dadaalo dadka shacabka ah ee markaasi uu saameeyey fatahaaduhu lagu gaarsiinayo deeq raashiin iyo daawooyin iyagoo markaasina garab iyo gargaar ka helayaan hay-adda lanqeyrta cas iyo sidoo kale ciidamada difaaca dalka oo ay adeegsanayaan diyaaradahooda qumaatiga u kacaa